magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay munaasabad lagu shaacinayay natiijada imtixaankii laga qaaday macalimiinta ay qaadanayso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya laba kun toddoba boqol lixdan iyo afar macalin ayaa usoo gudubtay imtixaanka wareysiga ah ee afka waxaana imtixaanka u fadhiistay markii hore lix kun boqol iyo konton macalin oo ku kala sugan magaalada muqdisho iyo dowlad goboleedyada dalka agaasimaha horumarinta macalimiinta wasaaradda waxbarashada soomaaliya xabiibo cali maxamed ayaa ku dhawaaqday natiijada imtixaanka bismi illaahi raxmaan raxiim wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa sharafo ah in galabtu ah khamiis taariikhduna ay ku beegan tahay saddexiyo tobanka abriil labada kun labaatan iyo saddexda soo bandhigto natiijada imtixaanka qoraalka ah ee musharax macalinimo musharaxiinta kasoo gudbay imtixaanka qoraalka ah waxay geli doonaan imtixaan afka ah ama oral interview taariikhdu marka ay tahay lix iyo labaatanka ilaa soddonka abriil labada kun labaatan iyo saddexda iyaga oo ku geli doona magaala madaxda dowlad goboleedka uu doortay markuu soo codsanayo shaqada guud ahaan waxaa usoo gudbay imtixaanka qoraalka ah sida hore loo sheegay toddoba kun sagaal boqol iyo afar faallada guud ee musharaxiinta usoo gudbay imtixaanka afka ah waxay noqon doonaan sida soo socota tirada guud ee loo qorsheeya in imtixaanka u fariistaan waxay toddoba kun sagaal boqol iyo afar waxaa u fariistay imtixaanka qoraalka ah lab shan kun laba boqol labaatan iyo sideed dhadig sagaal boqol toban iyo labo waxaana imtixaanka qoraalka u fariistay lix kun boqol iyo konton waxaa tirada guud ee usoo gudubtay imtixaanka afka ah waa laba kun toddoba boqol lixdan iyo afar waxaa jiray musharaxiin watay shahaadooyin dalka dibadiisa oo ay wasaaraddu ku howlanayd hubintooda balse ay daaday jawaabtooda wasaaradduna ay fursad u siisay inay galaan imtixaanka inta laga hubinayo shahaadooyinkooda haddaba waxaa la baabi'iyey natiijooyinka musharaxiinta la xaqiijiyay in shahaadooyinkoodu aysan sax ahayn weli waxaa jira shahaadooyin jihadii ay khuseysay ayna kasoo jawaabin markii jawaabahooda ah helno ciddii saxsan ay sii socon doonto ciddii khaldana laga reebi doono dhammaan liiska musharaxiinta soo gudbay waxaa lagu faafin doonaa mareegaha wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedyada iyo gobolka baraadi iyo wasaaradda waxbarashada federaalka ah wasiiru dowlaha waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya nuura mustaf guudow ayaa sheegtay in ka wasaarad ahaan ay ka go-an tahay horumarinta waxbarashada islamarkaana macalimiinta ay mari doonaan imtixaan kale oo afka ah tiradan soo gudubtay waxa ay u gudbi doonaan imtixaanka afka ah waxa ay lahaan doonaan lagu qiimeyn doonaa waxyaabo badan oo kala duwan waxaa laga fiirin doonaa u diyaargarowga u diyaarsan yahay inuu waxbaro ardayda inuu ka diyaarsan yahay documentiga inuu ka diyaarsan yahay dhan walba arrinta documentigan usoo laabanaya waxaa halkan lagu caddeeyey broseskii qaadashada macalinka inay ka mid ahayd in macalinka laga jeergareeyo documentiga uu wato inuu yahay documenti saxan ilaa iyo maantadan imtixaanka la saxay waxaa jeergareyn ku socota documentiyadaas macalinka heesta documenti qaldan waxaan halkan ka caddaynaynaa even haddii uu galo tababarka in la soo celin doono sababta waxaan u baahannahay waxaa waaye macalin waxa uu soo bartay ay dhabka tahay waxa uu bixinaayana ay ay ay dhabka tahay waxaan si gaara ugu mahad celinayaa guddigii ka koobna heer federaal iyo heer maamul goboleed ee arrintan ka shaqeeyey habeeni maalinna aan ka seexanin sidoo kale waxaan u mahad celinayaa macalimiintii u fadhisay muddo ku dhow labaatameeyo maalmood sixidda imtixaankaas iyo in inaan lagu dulminin qof ka mid ah tartamayaasha soo ablaagereeyey ama soo codsaday jagada macalimnimo waxaa hadaayi ay guddiga sheegeen in wax faragelina aysan jirin waa xaqiiq annaga wasiirada ah ee ka tirsaneen wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer maamul goboleed wax aan ku lahayn faragelinah ma jirin sababtaas aawadeeda maantay ma naqaano cidda soo baxday haddii ay tahay hal qabiil isku yihiin haddii ay walaalo yihiin haddii ay isku xaafad yihiin haddii ay isku gobol yihiin haddii ay isku deegaan yihiin ma kala sheegi karno laakiin muhiimadda waxay inoo tahay dadka soo baxay inay kusoo bixi doonaan aqoontooda hadduu ilaahay yidhaahdo